barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantab soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaaly com
dhegeystayaal dhammaantiinba saacaddu haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa jimco saddex iyo labaatanka bisha agost sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka halka saacadda washington ay ka tilmaamayso lixdii iyo barkii aroornimo idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aynu idinkugu xino idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno doorkii ay magaalada boorame ka ciyaartay suugaanta soomaalida boqolkii sane ee ay magaalada soo jirtay waxyaabaha uu gobolka aawda ku caanka ahaa waxaa ka mid ee fiday markii laga bilaabay balwada banka suuga soomaalidu berigii baa lana weydiiyaa kadameedii imse heer buu maray markaa ragga weligood fanka ku jira aada uma yaqaanaan saddex heerunbuu maray
heesaha aan maanta idiin hayno barnaamijka waxaa ka mid ah baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan waxaase ku hormareynaa warkii dunida israa'iil ayaa fulisay ugu yaraan hal weerar oo ka dhan ah baqaar hub oo ku yaala dalka ciraaq waxaa sidaasi wariyey wargeyska the new york times waxaa jiray dhowr qaraxyo oo bishan gudaheed ka dhacay xidhooyin lagu tababaro ciidamo iyo baqaaro hub oo ay leeyihiin ciidamada sida militariga u tababaran ee xashaad al-shacbi oo ah maleeshiya xulufo la ah iiraan israa'iil ayaa si joogtaha u beegsataa bartilmaameedyo iiraan ay ku leedahay siiriya hase yeeshee inay ololaheeda ku ballaariso ciraaq ayaa dhaawacaysa xiriirka ka dhexeeya washington iyo baqhdaad sarkaal sirdoon oo bariga dhexe ku sugan ayaa sheegay in israa'iil ay bishii tagtay duqaysay saldhig ku yaalla waqooyiga baqhdaad halka laba sarkaal oo maraykan ah ay sheegeen in israa'iil ay maalmihii dhowaa dhowr jeer weerartay baqhdaad taliya ku-xigeenka kooxda xashaad al-shacbi abu mahdi al muhandis oo naciybkiisa ka dhanka ah maraykanka ay u hogaamisay in lagu daro liiska argagixisada ayaan si aan gabasho lahayn ugu eedeeyay washington inay fulisay qaraxyada hase yeeshee faalax al fayaad oo ah madaxa rasmiga ah ee kooxda xashaad ayaa dib uga laabtay eedeyntaasi waxaana uu sheegay in weli ay socdaan baaritaano
guddiga xaqiiqa rays oo qaramada midoobay ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in milatariga maynmar ay ku talagaleen inay xasuuq u geystaan muslimiinta rohinga ah markii ay ka soo qaxiyeen boqolaal kun oo ka mid a qowmiyaddaasi dalka maynmar sannadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii warbixintaasi oo maanta oo khamiis soo baxda ayaa intaasi waxa ay ku dartay in dowladda mayanmar ay ku fashilantay inay fuliso mas-uuliyaddeeda kaga aadan axdigii kiil xasuuqa oo ay ahayd inay baarto islamarkaasina ay qaabto ciddii geysatay xasuuq in ka badan toddoba boqol oo kun oo dadka rohingaha ayaa ka qaxay gobolka rakhana oo ku yaala waqooyiga dalkaasi mayanmar bilihii agost iyo sebtembar ee sannadkii labada kun toddoba iyo tobankii kadib markii maleeshiya rohingaha ay weerareen ciidamada amniga ee mayanmar milatariga dalkaasina uu qaaday tallaabo argosiya dadka rohingaha ayaa waxa ay u qaxeen dalka ay dariska yihiin maynmar bangaladesh oo loogu sameeyey xerooyin qaxooti ah inkastoo lagu dhaqaaqay dadaal lagu bilaabayo in qaar ka mid ah qaxootigaasi rohingaha dib loogu celiyo maynmar
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga ee v o a dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan heesta batallaale waxaa ku luuqeeya axmed cali cigaal
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu ha lasoo booqdu moogtahay inan riyada baas bartamaha habeenkee inan riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaa beer ka saaro moogtahay beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye beer ka saaraye beerka saaraye adan awga adan awga adan awga adan awga beerka saara inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday cakuye inuu buuxo moogtahay inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayahan kalgacayl bariinseeday inuu buuxo moogtahay intasuu baraarugo inan baa lahaygiyo intasuu baraarugo inan baa lahaygiyo kaabaaro gogoshon boholyoobay moogtaay Boholyobe, moogtahay. Boholyoobaye, boholyoobaye, boholyoobaye.
intaasi aynu ku dhaafno heystii batallaale iyo fanaanka axmed cali cigaal waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijkeena dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey waryaheena haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa boqol sano guuradii ka soo wareegtay aasaaskii magaalanimada boorama oo xaflad lagu xusayey toddobaadkan lagu qabtay magaalada munaasabadan lagu maamuusayey halka qarni ee u buuxsamay magaalada boorama waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa dhanka dhaqanka iyo fanka soomaalida iyo halka magaalada boorama boqolka sane ee tegay ay kaga jirtay ama dadkeedii ku noolaa kusoo kordhiyeen dhanka sooyaalka fanka ee soomaalida inkastoo aqoon-yahan kala duwana ay xuskaasi kusoo bandhigeen taariikho la xidhiidha dhanka fanka iyo dhaqanka haddana aqoon-yahan daahir maxamuud xaddi wuxuu ka mid yahay bare dhaqanka iyo suugaanta ka dhiga jaamacadaha camuud iyo hargeysa waxaanu ka sheekeeyey boorama inay ahayd meeshii ay ka bilaabantay heesta fanku gaar ahaan balwada oo uu bineeyey sida uu tilmaamay cabdi deeqsi warfaa horta waxa weeye waxyaabaha uu gobolka awdal ku caanka ahaa waxaa ka mid ee fiday markii laga bilaabay balwada fanka suuga soomaalidu berigii baa lana weydiiyaa akademiyadii imse heer buu maray markaa ragga weligood fanka ku jira aada uma yaqaanaan saddex heerun buu maray waa fankii balwada oo miisaankeeduna he geeraar siddeed fuud ama koob iyo toban waa geeraar akademiyadu way garanaysaa geeraarkii oo luuq la raaciyey waa markii ugu horraysay nin reer magaala dhal magaalihii afkii fankii soomaalida oo jibiya jaanaha xelele xelele uu raaciyey laxan markaa kun iyo sagaal boqol iyo afartankii buu heestii ugu horreeyay iyadoo calaacal jacayl ujeeddadu jacayl bay tahay moogtahay iyo wal iyo gaadhigani waxyaabaha fidnada helay dee beley ee arrimihiisa kala daadsan gaadhiga kala jabee garyaadka geeri go-anta khadiijo balwow tabay asxaabtiisii markaa muxuu halkaasuu ka bilaabay magaalada markuu yimidena wuxuu soo noqday balwo halkan uu ka baxay way fidday hargeysa qaaday ilaa burco heellada iyay u gudubtay markaa heellada waxaa bilaabay waqooyiga walaalo hargeysa oo laga ugu mudan yahay cabdulaahi qarshe oo ilaah unaxarisaan isbarannay cabdulaahi qarshena waa aabbaha muyuusiga dhaqanka muyuusiga dhaqanka axmed markuu heestiisa sida geed caleen leh gabadh la ammaano huryana uu tiriye gadeedii toon lagaa garan wuxuu doomay ninkii laxankaa haw naxarisee axmed gacaytana batalaaluu maqnaa gaadhaa loo qaatay axmed markaa markii heesta loo akriyay dadka hees aqaadaa ku luuqeeya ereyada unbay eegaan silayska ereyada laakiin ujeeddada ninkii qoray baa le qoraaga markaabuu ereyadii ka yaabay wada tashbiiha sida geed calon loo arkaa midba gaaru baxay baa gadeeda too lagaa garan uu yar canaado markaasuu yidhi soo noqda waxaad raadinaysid ma nin kara inta kale yadaa ku darsanaya haddaad furaa siiso lilaalaalaalaalaalelelelele unbaa lagu daray waxaan dadku warkay isku gaadhsiiyaan ayaa fanku ahaa sidoo kale cuntadu waxay ka mid tahay waxyaabaha haweenka soomaaliyeed dhaqanka u leeyihiin haddaba xuska boqol sano guurada boorama ee toddobaadkan lagu qabtay waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa dhanka cunno karinta iyo cuntooyinka dhaqanka sooyaalka u ahaa haweenkii hore ee magaaladan cuntooyinkaasi kala duwanaa qaarkood iyo sidii loo samayn jiray ayay haweenka magaalada boorama kaga sheekeeyeen xafladda xuska munaasabadan loo qabtay magacaygu waa iiba maxamed khayre waxaan idiin bandhigi doonaa hiddii ay dhaqanka macal cuntadii wata carooskan qayb ka ahay maasha allah ku soo dhowaada halkan waa cuntadii weeyaan hiddii ay dhaqankeenii cuntadii soomaaliyeed oo nooc walba iskugu jirta ayaan idiin soo sharixi doonaa hadda kan waa cambaaburkii weeyaan cambaaburkii oo dabaqiisii inoogu jira canjeero canjeeradii la ganaani jiray ayaan aad u jeclaa waan samaynaynaa canjeeradii la ganaani jiray tana waa cambaabur weeyaan waa canjeero soomaali weeyaan waxa weeyaan taan ciidaha samaysanno aad baad u taqaanaa waa taan ciidaha samaysanno si fiican baad u taqaanaan waxay inoogu jirtaa dabaqeegii waa tan canjeeradii waa taa waa cambaaburkii weeyaan sidoo kale kan aad arkaysaan waxa weeya waa garowgii weeyaan garowgii oo caana leh oo subagii leh weeyaan waa hidiyo dhaqankeennii iyo cuntadeennii aan ku faani jirnay weeyaan tan waa digirtii weeyaan digirteenni weeyaan oo subagii wadata digirtii oo subagii wadato xeedhadii qorigii ku jirta fandhaalkiina uu ku dhex jiro weeyaan halkan waxaa inoo taalla iyadana halkan waxaa inoo taalla shawradii oo subag leh shawro subag leh in badan baad maqasheen baan malaynaya ama aad cunteen waa shawro subag le weeyaan halkan waxaa inoo yaalla sidoo kale sarreenkii baa inoo yaalla sarreenkuna saraca aan cunno ayuu ka mid ahaa saraca aan cunno ayuu ka mid ahaa sarreenkuna halkan waxaa inoo yaalla sidoo kale sidoo kale halkan waxaa inoo yaalla gellaydii baa inoo taalla gellaydii oo subag iyo caanala inoo taalla ku soo dhowaada waa gallaydii oo caanihii leh tasti gareeya cuna waa hidiya dhaqankeennii soomaaliyeed cuntadeennii soomaaliyeed aan aad ugu faani jirnay maanta waxaan aaminsanahay haddaynu cunayno cuntadii hidiya dhaqankeenna macaan iyo dhiikarbaynuguma dhaceen baan aaminsanahay marka aan soo noolayno cuntadeennina hanu noqonno waxa dhulka ka soo baxay orgaaniga ah uma dhigmo waxa warshadu ay samayso ama gacanku samaystaa uma qalanto marka waxaan jecelahay inaan soo noolayno hidiyo dhaqankii soomaaliyeed cuntadeennina han cunno si aan xanuunnada badane maanta dadka ku dhacaya aan uga badbaadno waa gelaydii weeyaan gelaydii caanihii dhanaanaaba halkan idiin yaalla qolada cambaaburka guranaysa waxaan ku soo dhawaynayaa caanaha dhanaana inay halkan yaallaan haylaawina gunaanadka barnaamijkeennan sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaan ku soo afmeeri doonaa qaar ka mida ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee sooyaalka u ahaa soomaalida oo dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha iskugu jiray ay magaalada ku soo bandhigeen xuska maamuuska boqol sano guurada magaalada boorama ciyaarahaasi oo u badnaa ciyaaraha saylicida
Yeah.
intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay qaybihii dhaqanka la xidhiidhay ee lagaga hadlay xafladdii xuska halka qarniyaha ay jirtay magaaladan boorama iyo boqolkaasi sane ee tegay kaalinta fanka ay ku lahayd magaaladu waxaana barnaamijka idiintoo diyaariyey soona jeedinaya anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
halka ad dhegeystayaal weli naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waa xubintii ciyaaraha waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh oo ila daadihinaya barnaamijka
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno waa dhammaadkii toddobaadka waxaana jiri doonaa kulammada horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub kulammada caawa dhacaya haddii aan ku horumarno kooxda aston villa ayaa waxa ay garoonkeeda ku martigeli doontaa kooxda everton waana kooxda ka imaanaysa magaalada liverpool halka aston villa ay ka dhisantahay magaalada birmingham ee isla dalka ingiriiska horyaalka dalka jarmalkana hal kulan ayaa caawa dhici doona naadiga f c colon ayaa waxa ay la kulmi doontaa kooxda blushi dortmond bulushi dortmond ayaa kulankeedii ugu horreeyay horyaalka waxa ay ku soo adkaatay shan gool iyo gool waxaana ay durbaba hogaaminaysa horyaalka iyadoo sanadkan si aada loo saadaalinayo in horyaalka ay hanan karto maadaama aysan sidaas u wanaagsaneyn kooxda inta badan maamulata horyaalkaasi ee bayer munshen horyaalka dalka sbain ee laliga waxaa jiri doona laba kulan kooxda granada ayaa martigeli doonta naadiga zaviya halka levante iyo kooxda villarreal ay is arki doonaan sidoo kale kulmo kale ayaa jiri doonaa beri galab iyo habeen dambe haddii aynu ku horeyno ciyaaraha soo horeeya kooxda chelsea ayaa waxa ay xilliga duhurnimo ee magaalada muqdisho saacaddu marka ay tahay sideedda iyo barka duhurnimo ay la ciyaari doonta naadiga norwich oo ay markaasi aadi doonto kooxda brighton ayaa ciyaar dambana waxa ay martigeli doontaa kooxda southampton manchester united ayaa old trafford kula ciyaari doonta crystal palace sheffield united ayaa la kulmi doonta leicester city watford iyo westham ayaa kulmi doona kooxda liverpoolna waxa ay ciyaarta ugu adag ee toddobaadkan ku martigeli doontaa naadiga arsenal ciyaartaasi waxay ka dhici doontaa garoonka amfield ee kooxda liverpool sidoo kale waxaa bilaabmi doonaa habeen dambe horyaalka zeri ada oo kulmadii ugu horreeyay la ciyaarayo baarma ayaa martigeli doontaa naadiga horyaalka difaacanaysa ee yuventus halka fiorentina iyo naaboli ay is arki doonaan kulamo kale oo dhowr ah ayaa iyana jiri doona horyaalka laliga asasona iyo ibar ayaa is arki doona real madrid waxay martigeli doontaa naadiga real valodid saltavigo iyo valencia ayaa kulmi doona gataafka iyo atletic clubna waa ay is arki doonaan xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed haatana haddaan ka daawoobo dar alle mar kale dib uguma noqdeen khadiijo fooday kusoo dhawaada
I feel
codkaasi macaane khadiijo foode iyo heesta haddaan ka daawoobaha ayaa gebagabo u ah idaacaddeenni waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.